halkani waa masjidka daarulhijra ee magaalada felis george gobolka virginia ee duleedka washington boqolaal qof ayaa masjidka ku afura kadibna ku ooga salaadaha maqribka cishaha iyo taraawiixda oo isxiga ramadaankan waxa uu ku soo beegmay xilli dunida oo dhan ay ka jirto feejignaan dhinaca amniga ah iyo taxadar ay qabaan goobaha lagu cibaadaysto gaar ahaan wixii ka dambeeyey weeraradii ka kala dhacay new zealand iyo srilanka ee lala eegtay masaajido iyo kiniisado jameecada masjidka kama marna dareenka cabsida ah ee muddooyinkanba si gaar ah oga jiray masaajidada ku yaala waddamada galbeedka guud ahaan iyo gaar ahaan maraykanka sidaasoo ay tahayna waxa ay ku dhiiradaan in salaadaha ay ku tukadaan masjidkan masaajidkan horta ani ahaa ani intaan ku dukado wax ulolaa ma dareemo sababtaa securitigiisana waxoogaa masaajidada kale ugu dhaamaa haddana qof walba waxaa waaya waqtigiisa macnaha hadduu allo u qoro ee wax gaarayan marka wax walwala anima qabo laakiin waa dareensanaa inay jirto dhibaatadaasi
xilliyada ay masaajidda dadku si gaar ah usoo buuxdhaafiyaan waxaa ka mid ah bisha ramadaan dadku waxa ay masjidka daarulhijra ku nagaadaan muddo ka badan inta ay bilaha kale masjidka joogaan arrintan waxa ay lama huraan ka dhigaysaa in ammaankiisa loo sugo si ka duwan xilliyada kale ee aan ramadaanka ahayn kasokow ciidamada amniga suga ee masjidka uu gaarka u leeyahay waxaa habeen walba daarulhijra soo xaadira gaadiid iyo askar boolis ah oo dusha kala socda ammaankiisa
waxaan qabnaa annaga qayb hubaysan baa qabnaa kuwa securitigana amniga iyo kuwa oo dharcadka kuwa la dhaho oo aan runtii dharka uniformka aan qabin iyo iyo ciidanka booliiska oo magaalada iyagana nagala qayb gala amniga aan runtiina deegaankaan joogno waa deegaan oo aad ammaan badan marka masjidka waa diyaar wuxuu u yahay wixii dhaci kara laakiin communitigana waa meel aad nabad a waaye dalkan maraykanka toddobaadkan gudahiisa waxaa laba fal lala eegtay laba masjid oo ku kala yaala gobollada ohio iyo connericut masjidka abubakar ee ku yaala magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa xilliga taraawiixda qaybta ay haweenka ku tukadaan gudaha u galay nin caddaan ah oo soo xirtay cabaayad iyo indhashareer sida uu maamulka masjidka xaqiijiyey lamana garan ujeedkiisa hase yeeshee si halhaleel ah ayuu albaabka dambe oga baxay kadib markii gabar jameecada ka mid ah ay dareentay su-aalana ay weydiisay sidoo kalena masjid ku yaala magaalada new haven ee gobolka connericut ayaa toddobaadkan dab la qabadsiiyey saraakiisha waaxda debdemisku waxa ay sheegeen in falkaasi uu ahaa mid olokac ah bolayska ayaa baaraya waxaana abaalmarin qiimo leh loo ballanqaaday ciddii ka soo xog waranta dadka la rumaysan yahay inay masjidka ololiyeen waxaa intaasi barbar socda hanjabaadda iyo hadallada islaam nacaybka la xidhiira ee loo diro masaajidada iyadoo mararka qaarkoodna falal amniga wax u dhimaya lagula kaco waa jiraan taasi mar kastana way dhacdaa yani hataa ka hor ayaan xitaa waxaa lagu soo tuuray banaankan waxaa lagu soo tuuraya masaajidka wax bambaamo camal ah hadda kahor waxaa laga jebiyey maraayadaha baabuurta yani masaajidka hortooda lagu baaringareeyey marka waa jirtaan cusurnimadu iyo islaam nacaybku waa jiraan guud ahaan taas ummadda o dhan aan ula sinannahay laakiin wixii diintaada ah waa inaad ku dheganaato taas un baa muhiim
iyadoo ay markii horeba waddamada galbeedka ka jirtay waxa loo yaqaano islaamofobia ayaa waxaa haddana arrintan mar kale daaha ka rogay weerarkii uu nin xagjir ah ku qaaday laba masjid oo ku yaala waddanka new zealand isagoo halkaasi ku dilay konton qof oo dadkii tukanayay ah tobannaan kalena dhaawac u geystay aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaba warbixintaasi nala socodsiinaya dhinaca kalena maamulka masjidka salaama oo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota iyo dad taageersan ayaa ku hor dibadbaxay hay-ad maamusho goobaha lagu nasto ee magaalada minneabolis kadib markii maamulka beeraha lagu nastaa uu masjidka u diiday dhul ballaaran oo uu maamulku doonayay inuu noqdo dhul dadka salaada u imanaya masjidka ay baabuurta dhigtaan haddaba dadkii dibadbaxaas ku jiray waxaa ka mid ah jelaani xuseen oo ah madaxa hay-adda ker oo ah hay-ad waa farceeda gobolka minnesota hay-addaas oo ah mid u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga warramay dibadbixii iyo wixii ay la kulmeen
maanta waxaa ku mudaharaadinay amba aan cod bixinaynay golaha meelaha lagu nasto ama parkboorka loo yaqaano oo u diidan masjid asalaam masaajidka ku yaala minneapolis in ay dhul u bedelaan dhulkaasoo ay u isticmaali lahayn meel parking lot ay baabuurta la dhigto oo hadda ayna masaajidku lahayn marka dhulka keliyaati u dhowna waxaa iskale qolooyinkan parka marka maanta dhalinyar iyo ubad ciyaal toddoba jira ilaa iyo toban jira ayaa maanta runtii codkooda bixiyey iyo dad kale oo masaajidka ka midsan iyo dad kale oo runtii ajaarim ah oo taageerayey in arrinka la fuliyo waan gartay waxaad tilmaantay inaad dalbanayseen in dhul loo bedelo macnaha inay dhul u bedelaan macnaha ma dhul baad haysateeno waxbaa laydin bedelayay mise dhul inimka haatan laysiyaad rabteen haddaad kala cadayso may waxaan rabnay dhul dhulka aan rabnay inaan ka qaadano ayaan dhul kale loogu ibin lahaa oo dhulka loogu bedelo mar haddii ay baarku ay rabaan inayn ay maaragtay ay rabaan dhulka inay sii haystaan marka dhulkana rabay in dhul kale loogu bedelo oo dhaqaaq ama nidaam ay wax ku sameeyaan weeyaan waan gartay marka maxaa keenay hadda baahidu baahidu ma mid iminkuun timiba mise waxa weeye wax hore usoo jirood soo wadeen may horta runtii muddo dheer baa lagu soo jiray arrinkan raggan golaha u fadhiisiyay dad kalena way sii bixiyeen way sii kala bixiyeen oo waxay usii sheegeen in maaragtay arrinkan la samayn karo hadda masaajidka waa masaajid la iibiyey waa masaajid ay dhalinyar badan ay ay ka dhigtaan dugsi oo aada loo camiray waa masaajid loo baahan yahay in lasii maaragtay dadku sii jiro parkin la-aantana runtii khatar bay bay ukeentay ciyaalkii ubadka masaajidka la keeno oo runtii maanta hadda waddo weyn oo marta ciyaalkii lagu agdhigayo taasna waxaanu aragnaa runtii inay halis ku tahay ciyaalka iyo mustaqbalka masaajidka jiritaankiisaba waan gartay ciyaalkaa tilmaantay taa macnaheedu waxa weeyaan madrasad baa iyadana ku taalo duruus baa lagu bixiyaa waxbaa lagu dhigtaa
waa sax weyn ha
waa si wanaagsan hadda dadku halkay dhigtaan dabcan oo ay ku baarkin garaystaan ama ay adeegsadaan maadaama ad ha haatoon aad wax raadinaysaan oo dalbaysaan hadda runtii wadadaa la dhigtaa baabuurta la dhigtaa wadaduna waa cidhidhi dadka guryaha degan iyo ayaa inta badan boosaskaa qaata marka ciyaalkiina marka la dhigayo xitaa meel lagu soo weeciyo baabuurka oo la dhigo lama hayo marka runtii runtii waa arrin aada iyo aad u dhibaysa masaajidka iyo meesha daraasada wax laga barto oo dugsiga ciyaalku ay dhigtaan arrinkanna waa arrin ay hore ay sameeyeen oo hore loo sameeyey oo dad kalena saa wax loo siiyey maaha wax ay masaajidku dalbanayo oo ku cusub maaha wan gartay caadiyan markaynu nidhaahno dee maamul baa jira iyo nidaam meelaha inta badan la dhigta gaadiidka oo kale ama baarkinada oo kale qayb gaara maamusho saynu ku naqaano degmooyinka amaba gobolladoo kale oo dee qaabilsan qaybaha baarkiska markay isu soo bax iyo dibadbax gaadho dee dabcan waa wax dambe weeyaan maxaa keenay inaad dibadbaxdaan maydaan maxaa maydaan kala hadal aba diiday inaad kala hadashaan ood maamulkii u tagtaan taasi ma idiin socon weyday miya inaad kala hadashaan ood wadahadal ku dhamaysaan halkii aad ka banaanbaxaysaan ma horta muddo dheer baa lagu soo jiray wadahadalna waa lagula jiray golaha dad ka mid ah oo oo dadkan la doortay xildhibaanadan golaha ah iyagoo horta wayba taageersanyihin barnaamijka kuwo kalena weli kumay qancin maantana waxaan rabnay inaan sii wadno dagaalkii iyo doodii oo aan u arkana inay sii jilcayaan kuwii arrinka mucaarid ku ahaa haddana way soo way soo jilceen baan aragnaa waxaanan runtii dadweynaha maantana dhegeysanaya waxaan rabnay qofkii raba in arrinkan wax ka qabto uu masaajidka taageero insha allah nala soo xiriiro waa loo baahan yahay codkaas arrimahan sidan oo kalena runtii waxay ku dhaqaaqaanoo lagu hergeliyaa waxa weeya marka codku dadku bulshada degan ay bataan iyo dadka taageeraya marka waxay ku xiri waxay markaa ay ay ku xidhan tahay marka in ay go-aan ka gaaraan insha allah waxaan rajeynaynaa si fiican inay noogu dhacdo
waan gartay haddaad sawr ka siisa bulshada masaajidka oo kale bulsho intee leeg baa ku tukataa mujtamac intee leeg baa ku xidhan ilaa laba boqol oo qof baa masaajidka adugu ku xidhan wiigiiba iyo dadka jumcaha ku tukado intaa ka yar badan areaduna runtii waa area aad ay muslimiintu degan yihiin wado muslimiintu ay businesse ku leeyihiin oo runtii muddo dheer soo degnaayeen oo masaajido kalena ku agyaalaan weeyaan waa meel mujtamacu aad uu tiradooda ku badan yahay waa meel welibana magaalada dhexda ku taalo dadku ay soo gaari karaan marka runtii horta waa meel sii yani si dadku ay baahi badan baa jirta in masaajidada sidan oo kale la dhiso dhulkuna waa dhul hore loo dhisay oo cidhiiri ah arrimahan oo kalena in loo doodo loo dagaalamana waa waa laba maarmaan
waan gartay waxaad tilmaantay in hawsha ay hore usoo socotay oo de aada muddo kusoo jirteen mas-uuliyiinta iyo maamulka ku shaqadale markaad la kulanteen maxay idinku yidhaahdeen ama cudurdaara idiin sheegeen
horta runtii waxay yidhahdeen arrimahan kala bedelka ayaa in badan ma sameeyaan laakiin markaan anagu taariikh ahaan galnay way sameeyaan inkastoo ay marmar ay u hiiliyaan kambaniyada oo ay ku dhibaan masaajidada taasoo runtii ay dastuurku maraykanku uu u arko in xaqgudub yahay dhinaca diimaha oo aan anagu xitaa soo hadal qaadnay maanta hadaladii hay-addeeda looyarda u shaqeysa hay-adeeda ay maanta ay soo hadal qaaday hadalkii aan soo bandhignay iyagana u sheegnay laakiin waxaan in hore u dhacay oo grubyo kale oo sida masaajidka kale ay u dalbadeen oo loo ogolaaday ay jirto waan u sheegnay wayna ogyihiin weli waxaan u baahan nahay uun inaan raadino dadkii mujtamaca intii ugu badnaaye mujtamaca maha dadkii xildhibaanadan badanood inaan helno codkoodii sidii aan u hirgelino ama ku dhaqaaqno arrinka kaasi wuxuu ahaa jilani xuseen madaxa hay-adda ker faraceeda gobolka minnesota taasoo ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka muslimiinta iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay waxa uu khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ugu warrameeyey waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac